macnihiisa sidaa halkaa gaarsiiyo oo xataa uu qur-aanka iyo sunnadii soo qaata sida ninkii inkirada halkaa u aaday kitaabka xarab kamida ninkii inkira iska daa ninkii ka shakiya mana muusan sax ha yidhaahda iska daa ninkii yidhaahda balaan iska hubsado waa owl la qafa buu leey ka istaaga ka yar istaaga cagta ka yar hakiyaaye fa huwa saaxibu hawa mubtadic wey macana masaa'ilka qaarkood ay ku salaysan tahay akhbaar mawduuca kay saa darteed arrintaasina arrin aan sal waraatona lahayn wey arrin habboon ma aha eena habboonee dhowr arrimood baan ku ducaadan karnaa sideedaba ilaahay qowlkiisa iyo kitaabkiisa iyo nebi maxamed slm qowlkiisa unbaa la dhihi karaa wixii ku soo arooroo dhan waa xaq wax kaloo dhihi kara ma jiro ahlulcilmigu waxay soo tanaakuleen oo kalmujmaci calayhi baynahum ah qowlka imaamu maalik u yihi kullu mina yuukhadu min qowlin wayurad ilaa saaxiba hada alqabri qof kasta hadalkiisa ina waa la qaadan ina waa la diidi qabrigaa ninka ku jiro nabigu intuu tilmaamay ala salaam weeye inta kale hadalkooda uu qaldami saa darteed kitaabku xaraf laga sheekeyi kara ma laha waa qadiyad ka hor imanaysa madhabkii iyo ariiqadii ahlulcilmiga iyo aimatu sunna lagu yaqiinay ee ahaa wax wada xaqa kitaabka ilahi sunaa nabigaa jirta taasi waa masala masalada labaad ee arrinka hadalkiisaasi dhumishiisa caddaynayahay kitaabku saan sheegnay masaa'il aan wax uga horreeyi jirin iyo masaa'il wax daliil ay ku salaysan yihiin aan jirin laa saxiix walaa daciif iyo masaa'il akhbaar mawduuca ku salaysan iyo masaa'il marjuuxa oo laga xoog badan yahay baa ku jira kitaabka see ku noqon karaa qofkii xaraf ka shakiya mubtadic ku noqon karaa ka dambadis weeye masaladaasna arrinta labaadeen ku tilmaami karaa waxay tahay kitaabka ninku marka uu qoray masaa'ilka uu kaga hadlay masaa'il aan ahayn oo masaa'il alcaqiida ka mid ah oo uu ka tarkiba jireen kitaabkudoodii naciim iljannati ciqa cadaabu naari gudaheed kama hadlin maba taabanin masalatu siraad ma taabanin haddaba masaa'il caqiida oo ka maqan baa jire ninkii isagan intan rumeeyana waa sunni mia filmia buu yiri taasaan hidaya ka soo halmaamay sidee mia filmia u noqonayaa ninkii intan rumeeyo masaailkaa kalena inkira rumaysnayn waxaan uga jeedaa inaa idhaahdo kitaabka lug jeclaysiinayey oo aad uu yarruxoogay u yarfaaniyey maahane isaga laftiisu intaa inuu saa uga jeeday u malayn maayeen waxbay hadalkun baa la yaraha marayoo ka yaraha fakaleed yeelata wallahu aclam masalada saddexaad ee kitaabka daliisha uu leeyahay waxaa weeye mualifku wuxuu masaa'il wuxuu soo arooriyaa ama jasmiyaa wax khabara iyo wax asara laa can nebiyi walaa can asaxaabati sal oo ku soo arooro ku sugan una jirin buu masail kitaabku keenay mualifku raxima allahu tacaala waxaa ka mid ah wuxuu yidhi markii roobku da-ayo dhinac kastaba malag baa soo raaca laa aya walaa xadiis masalada markaan faahfaahinteeda tagnaan u tegi doonaa waa bacd alaahaar taabiciin laga wariye wey saasoo kaleeto oo qawigeena bacda ataari taabiciin lagu saleeyo ninkii ka shakiyana saa halkaas soo marray la geeyahay arrin dhibara wey waxaa ka mid a masaa'ilka wuxuu leeyahay nebi ciise calayhi salaam markuu soo degay wuu guursan doonaa masaladaa khabarka ku soo arooray waxba kama jiro walow aimo badani ay kutubtooda ku sheegeen sida marwazi kitaabu lfitan iyo naciim maxamed kitaabu lfitan alqutubi fi tadkira iyo keyrkood ba ay sheegeen laakiin dhammaantood calى ariiqati ahli اxadiiثi wariwaayati bay u sheegeen marwasi wuu leey waa balagani mxu balaganii can fulani can fulani sanadkay sheegeen wa fi sanadi kadaabu min beenaalaana sanad ku jira haddaba ciise inuu guursan doono dhammaan aahaarta kuma asixin qaar ba waxay yidhahdeen kutaabta hadda joogaay masaladaasi min xadiiثi abi hurayrata imaamu axmed axmed baa wariyey bisanadin صaxiixin xadiidka nusuuli ciisa buu min xadiiثi hurayr axmed ka wariyey laakiin jumlada iyo fitadooda kuma jirto marka waxaweye talbiis iyo laisgeli weeye masalada isaga dirsada waxaa ka mid a masaa'ilku maalid raximala tacaala sheegay taan soo tilmaanayoo nabi saalix xawdkiisa nabigu markuu yidhi kulli kulli nabiyin xawdan nabiyadu waxay u tartabayaan wiikii nin waliba inta ku soo aroortay kacabta kii ugu dadbanaan laha baa xadiid mawduuca wuxuu ku daray saan soo sheegnay oo kasiirin marwaan alfilistiini in la yidhahdo ku wareegaya ilaa saalixun fa ina xawdahu darcu naaqati sheekhu waaba jasmiyo qaligii ku dugay wuxuu ri ninkii ka shakiya ama ka tawaqufa saaxibu hawawey marka masaa'il dhowra oo sidaas oo kaleeta ah baa ka mid ahoo masalada afraad aan soo qaadan karna waxaa ka mid a wuxuu yidhi naartu toddobada aarla midda ugu hoosaysa ay ku taallaa waa aafaar laakiin mase saxiixa looga hayo waxaa ka mid ah masaa'ilku mualifku tilmaamay wuxuu yihi qiyaamada marka la tago dadka ahlu jannaha rabbigood arkaya kuwii dhoolayaashahabaa ugu horeynaya wax khabaroo ku asaxayna ma jiro dhoolayaasha ugu arki doona khabarka ku soo aroorayna waa khabar aada u liita wey marka masaa'ilka waxaa ka mid ah ninka dhintay markay soo booqdaan dadku soo salaamaan zaa'irka wuu garanayaa dhammaan akhbaarka ku soo aroortay waxba kama asixin masaa'il kale oo dhani markaan kitaabka dhexdiisa ugu tagno baan insha allahu tacala waxoogay faahfaahinan hadda baraarujin wey arrinta afraad ee waxoogay dhambiisha ah kitaabka waxaa weeye masaa'il culimmadu isku hayaan buu dhinacii marjuuxa intuu qaato buu haddana qarinka ku duugayaa hal qowl keliya ka dhigayaa masaailka waa masaa'il dhowra waxaa ka mid ah dhowr masalaadaan tusaale u soo qaato atacriif اdulmi dulmi maxaa la yidhahdaa culimadu laba madhab bay leeyihiin madhabka daciifka iyo dulmiga waxaa la yidhaahdaa akhdu waxaadan lahayn inaad qaadato ariiqaasuna maray mualifku raxima اllahu tacaala wsaxiixu waxaa weeye wadcu shayi fii gayrihi mawducihi wax meelaan ku habbanayn la dhigo maxaa u dhexeeya tafsiilka waxaan u tegi doonaa markaan masalada u tagno insha allahu tacaala waxaa kaloo masaa'ilku qaatay wuxuu yidhi ninkii isdila in lagu tukado waa sunno nabiguna ninkii qaatila nafsihi ku tukan baa yidhi wuu isaga tegey walow jamhuurulculamaa waa lagu tukan karaa ay qabaan laakiin hal qowloo waaxido waa sunna la yidhahdo in la jasmiyo haddaad juuq ka tagaar mubtadic laatayn lagu yidhaahdaay arrin dhibada waa la yaab le wey waxaa ka mid a masaa'ilka mualifku wuxuu yidhi salaada jumca kadib waxaa sunnaa in la tukada lix ragcadood oo laba laba loo kala goynayo sunnada intay ku soo aroortay dhibnahayna wareeg war telefoonada naga daayo waa afar ragcadood iyo laba ragcadood calaa tafsiilin aan u tegi doona insha allahu tacaala qodobka shanaad ama dhambiisha waxoogay waxaa kaloo ka mid a masaa'ilkaas sida marjuuxa uu maray wuxuu yidhi xidigaha fiirintoodu hal mar keliya ay dhammaan yihiin oo ah mawaaqiitu salaad inaad baranayso masaladii intaad ka badan tafsiiraa ku jiro ilaahay baa yidhi wa calaamaatin wa binajmihim yahtaduun dadaha markii la marayo masail fantaase u baahan weeye oo xataa waxyaaba badan oon cilmi sixir ahayn oo kutub laga qoray atanjiimu walmunajimiina kutub la yidhahdo irsaal cilmiga lagu qaatay baa jira faafaahinta waan u tegi doonaaye arrintaana aan qodobka afraad kaga gaabsanno masaa'il marjuuxa inuu hal dhinac ka maro dhinacii marjuuxa laga xoog badnaa uu qarin ku duugay waxaa ka mid a kitaabka waxyaabaha uu sameeyey ama dhalliyaha uu leeyahay mas'alo buu si u sheegayaa sida uu sheegay waxaad moodaysaa in sidaa la isku wada raacay ama shardi ay lahayd buu ka tegayaa ama qayd ay lahayd buu ka tegayaa ama hal dhinac buu dhinac ka tilmaamayaayo waxyaaba axwaal badan iyo aqsaam iyo waxyaabada dhan buu ka tegayaa markaasuu intaa keliya qarankiinta ku duugu dhaafaya wuxuu leeyahay sunnadu waxaa weeye kitaabka aan wax laga shakiya loo baahnayn janaasada takbiirteedu afar weeye markaasuu weliba wahmi kaleu ku darayoo hakadaa qaala rasuulullahi buu yidhi sal slam nabigu wuu sameeyey laakiin ma dhihin takbiiraat ljanaa'is axaadiisteedoo dhan ficliya weeye qawliya kuma jirto tafaasiisha marka wala tegi doonaa laakiin ilaa sagaal in la gaadsiin karaa sugan afar weeye yidhi hadalkiisa waxaad moodaysaa markaa akhrida afar ka badan inaanay jirin waxaa ka mid a masaa'ilka laba salaadood in la jamciyo acdaarta banaysa maxaa ka mida acdaarta la in la jamciyo laba salaadood banaysaay oo waktigeedii salaada waktigaaa la tukadaay labuu kusoo ururiyey keliya mid kale ma jiraan buuri waa halmaan iyo safar laakiin in loo marad loo jamcin matar loo jamcin karo in asbaab kale loo jamcin karaay nisyaan keliya weligeed xataa noomka kuma darin markaasa waxaa leedahay xataa ninkii hurdo ka seexda ama matar u jamciyaayey hadalka kitaabkan uu yiri waxaa nin maalxun ka dhacaybay waad moodaysaa waxaa ka mid a xataa salaatuljamaaca inaad timaado acdaarta cudurdaarka kuu siinaysa gurigaaga inaad ku tukato maxaa ka mid a intuu laba cudurdaar sheegay nin sultaan ka cabsanaya madaxa iyo nin xanuunsan waxaan ahayn wax cudurdaar ay leeyihiin jamaacada uga hari karaan ma jiraan buu yiri matar hadduu jiro dabayla hadday jiraan asalaatu fi rixaashi la dhihi jiro oo dhanba sheekhda ka saara wuxuu yidhi xataa maaha waxaa wax cudur daaraan labada ahayn waxba kama jiraan haddaad aragta nin salaada jamaacada loo xanuuga harayo waxaad ogaataa annahu saaxibu hawan bidca mubtadaci ma jiro oo rab hadduu jirana allah mustacaan marka waxaa ka mid ah intaasaan kaga gaabsanaya masaa'ilka qodobka lixaad ama dhaliisha lixaad ee kitaabku uu leeyahay masaa'il salafku ay isu khilaafeen oo laba qowl ay leeyihiin ama khilaaf ka taagan yahay buu hal dhinac sidii ijmaac la isku raacsan ay usoo guurinayaa salaad saladeed waxaa ka mid a ninka xaakimka ee jaa'irka ah ninkii ku baxeeya walaan fidna la dagaalanno wuxuu leeyahay fahuwa khaarijiyun laakiin salaf ulumma masala khilaafiya qadiima xataa kutuba ahli cilmiga ka hadleen waya masailka mashhuurka masalan maxaad ku fasiri xasan ibn xuseyn ibn caliyin iyo bixitaankiisa xataa karbala lagu dilay imaam jaa'iraa jiray bixitaankiisii uu ku baxay hal kaana khaarijiyan xuseen ibn cali khaariji buu amaabihi cabdillaahi ibnu zubayr bani marwaan markuu ku baxay jaa'iriin bay ahaayeene ilaa ciraaq iyo xijaaz iyo xarameynka uu qabsaday saxaabiga ibn xadi ataquulu innahu khaarijiyun markay quraadii nimankii ahaa ee taabiciinta iyo xufaadda iyo muxadisiinta iyo fuqahada ahaa ay fitnatu ibnulashcaftii loo bixiyey reer bani la dagaalameen rag badanoo fuqaha iyo xufaad iyo taabiciinta aimada fiqhi iyo xadiidka ay ku dhinteen ataquulu innahum kaanuu khaariji khawaarij waqcat alxarra markay dhacday saxaabada ornaa reer badinayidi madiinayidi mucaawiya ay diideen nuuxadi ataquulu innahum khawaarij mucaawiya markuu khilaafadii cali diidee dagaalku dhacay ataquulu innahum khaarijiin maca anna imaam cadi buu ku baxsa xataa abu jaa'ir ahayn waa markiisa diidey mas'aladan waxaa weeye salafku ma laba madhab oo qadiimay lahaayeen imaamku hadduu jaa'ir yahay in lagu baxo seef loo qaatoo la rida way bannaan tahay qaar baa qabi qaarna waxay qabeen mama bannaano aakhirkii inaynan bannaanayn baa loo batay markii dhibaato badan oo ka dhalatay la arkay laakiin masalada waa ijmaac in la yidhaahdaaye waxaa weeye waxaa weeye wax khilaaf jira ay nagu kala tageen dabool aan loo baahnayn wey waxaa ka mid a masaa'ilka halkaa ku tegey nebigu markuu maalintii bedar gaaladii la laayay dadka ku guray ee uu kor istaagay sida xadiidkii cumar iyo keyrkii ay wariyeen ee nabigu uu la hadlay ee cumar iyo rasuulka ilaahay wax baktiyo jiifo baktia maxaad kala hadlay nabigu muxuu ku yidhi maanta biasmaca minhum miyuu yidhi mise maanta biaclama minhum buu yidhi khilaafun masale laysku hayo wey riwaayada cumar waxaa weeye maanta biaclama biasmaca minhum kama maqli ogid sheekhu wuxuu yidhi waa inaad rumaysaa maalintaa inay maqleen binaan calaa hadi riwaaya lakin riwaayata caaisha waxay leedahay eeta tafaasiisheeda uu ku ururiyey zarkashi raximah llahu tacala kitabkiisa alijaaba fii mastadrakatu caaishata cala saxaaba waxay leedahay ibnu cumar wuu isweytiiyey inamaa qaala rasuulu llahi maa anta biaclama min kadogu ee biasmaca ma dhihin masalada saa riwaayada u taagan tahay wuxuu ku leeyahay waxaa waajib ah oo haddii aad rumayn weydo macaamina naquulu sida raajixa biasmaca minhum iyo riwaayada cumar baa raajixa aan leenahay haddana in khilaafkii la yidhaahda qofkii aansaan rumaynay waa mubtadic dad badan bay saamayn oo caaisho midabkeeda qaatay calaa kulli xaal waxaan kusoo gabagabaynayaa mualifku raxima allahu tacaala masaa'il badan oo fiqhi ah oo xataa masaa'ilkii mashhuurkee la yaqiinay ee bi ahlubidac iyo sinan ku kala tageen aan ahayn buu ku tahay kitaabkiisanoo anigu intaan arkay kutubta usuululcaqiida laga qoray aimada wax ku soo daray aanan arag masaa'ilka waa tiro badan yihiinoo waxaa ka mid a in salaada sarwaal lagu tukado inay bannaan tahay waa ka mida in salaadaha sarwaal lagu tukan karo markaan meesheeda gaarna aan ka hadli doonaa masaa'ilkan faahfaahinteeda haddii alla yidhahdo ninka musaafirkaa salaada inuu gaabin karo janaasada afar takbiirood in la takbiirsado naartii saddex goor la furay inay xaaraan noqonayso in haddii naartu saddex goor haddii mid naarta markaa la guursanayo weri iyo laa markhaatiyo caadala loo baahan yahay masaa'il sidaasoo kaleeto kooxa rajmigu inuu xaq yahay masaa'il saasoo kaleeta ah qaarna ay yihiin masaa'il bacdu ahlilbidac ay inkireen qaarna intaan ognahay wax khilaafoo ahlulbidaca gaar ku ah unan jirin uu mualifku sidaa u taxay oo kitaabkii ka buuxiyey intaasaan kusoo gabagabaynaya intaadaan ka sii badiyo kitaabka ka kala dareertaan intaas waxaan isleeyahay gabagabada haddana kitaabku masaladuu ka hadlay iyo qaabkuu qoran yahay iyo erayada iyo isticmaalkiisa marka la eego insha allahu qiimaha kitaabka iyo faa'iidadiisa waxba u dhimi mayse waxaynu caddaynaysaa juhdi kasta iyo dadaal kastaoo qof aadama uu dadaalo inuu dhalinayo ceeb leehay wa min haadalbaabi baa intaan soo sheegaya haddii laga dabatago dulduleal iyo ceeba laga soo saari doonaa waa shay caadiya abiiciya hala yaabin khitaam alkalima sheekhu tilmaxyo qaban weydeen salaadii aadaankii wuxuu dhan waa dhaafay waxaan kusoo gabaabay insha allahu tacaala kitaabka cashirkeennu berribuu ka bilaaban doona haddii alla yidhaahdo maadaama kitaabku mukhtasar yahay sharax ku dheeraan dooni mayno masalada macnaheeda waxa diladeeda ka mida iyo wixii adilada uu sheego xukunkooda iyo darajadooda iyo sida raajixa iyo qowl khilaafsan haddii uu jira waxyaabo kamida iyo waxaa radinayaan tilmaami doonaa si gaagaaban waktigan haysanina waa saddex toddobaad ugu badnaano kitaabkuna ku dhammaada la doonayo halkaasna caawa ku dayeynaa sal allah waslam ala maxamedin subxaanaka allah bihamdi bismi illaahi araxmaan araxiim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan filayaa cashir kilabaad in isugu nimaadno kitaabka sharxa sanadi barbahaari aan xalay ka soo hadalnay dhowr arrimood oo horudhaca ama gobol xaar oo kitaabka iyo ninka qoray iyo mowduuca uu ku saabsan yahay aan kaga soo hadalnay haddana caawa laba arrimood baan rabaa inaan ku baraarujiyo inta aanan kitaabka u fogaadmi inta haddaba aanan kitaabka bilaabinba waxaan rabaa laba arrimood inaan ku baraarujiyo cashirka gadaashiisana insha allahu tacaala ilaa wixii afartan iyo shan daqiiqa ka dambeeyana arrin cashirka ka baxsan baan rabaa inaan ka hadlo haddii alla yidhaahdo labada arrimood raba inaan ku baraarujiyo waa laba arrimood midna hadalkaygu xalay ay ku saabsan tahay midna kitaabkay ku saabsan tahay oo arrin ku saabsan inaan ku baraarujiyo aan doonaya xalay hadaladooda wixii dambeeyey waxaa ka mid ahaa kitaabka waxyaabaha ay habboonayd sidaa inaan la dhihin ee kitaabka ka midkaa ama dhaliiraha lagu tilmaami karo ama carabi haddii la yidhaha mulaaxadaad la dhihi karo qiimaha kitaabka wax u dhimi maayaano waxay astaan iyo daliil u tahay inuu juhdi iyo camal bashari ay yahay qofka aadamahaana wuxuu sameeya wax kasta uu dadaalaba ilaahi subxaanahu wa tacaala uguma talagelin baynu soo niri xalay kamaal iyo mu dhammaystiraya isaga ahaan iyo camalkiisa toona marka wixii aad samaysaba basharka aadamaha caadiga ah markii ambiyada ilaahi laga reebo camalkaad samaysa waxunbaa dhiman wax kasta dadaal waxunbaa qabyo ah saa darteed buu culimadu dhihi jireen ninkii kitaab qora haddii uu mar labaad ku soo noqdo wakti xoogay kadib walahi sida in laga daayaa fiicnaydo kan in la gooyo kaa lagu daro kan kan laga hormariyo kan sida in la yidhaahdo kaga fiicnayd wey marka waa camalka bashariga saa darteed baa waxaa leeyahay xataa aniga hadalka aan sheegayaay haddii dib loogu noqdaayey duldubaadiya dhaliirun baa ka soo bixi saa darteed ba waxaanu soo tilmaanaynin waxu dhimaynin waxaan rabaa inaan ku adkeeyo waxaa la yidhahdaa qofka wanaagsani waa qofka ceebtiisa la tirin karo kitaabka qiimaha badanna ee wanaagsanna waa kitaabka dhaliilihiisa lasoo koobi karo imaam albukhaari saxiixiisa markuu qoray mala'a dhaliil ama ruwaaduu ka wariyey dacfi baa lagu jarxiyey ha la yidhaahdo ama si kalaa loo duray ha la yidhaahdo ama axaadiis uu wariyey culammada qaarkood intay ku dhagaan ha iska lalmiyaan rag ka horreeyey rag ka dambeeyeyba waa ninkii aqriya hadyu saari muqadimat fatxulbaari ee baari ah wax badan buu arkayaa ama ha noqoto hadda taraajimu abwaabihi iyo bacdu tafaasiirihi fii saxiixihi aan iyana dariiqa saxdaa ku toosnayn sida markuu fasiraya kullu shayin harikum ilaa wajh ilah ilaa mulkuhu oo lafdan tarkiiban waa macnan baatila macnaheedana waxay kutusaysaa haddii la tiriyo laxukmiyo intaasoo qalad gureeho la yidhaahdaay inuu fiican yahay jirigu tahay inuu jihdiga bashariguuhi uu sidaasoo kaleeta meel la-yahay hadiga goorna uu kala dhiman yahay hadalladooda xalay waxaa ka mid ah abwaabta uunan ka hadlin marka aan tirinayn wax ka tilmaamayey sheekhu asiraad kama hadlin laakiin xaqiiqadu saas maa xaqiiqada sheekha asiraad uu alimaanu bisiraati uu ka hadlay tafaasiishiisa yaanu ka hadlin laakiin alimaanu bisiraati kitaabka waa ku yaallaa anigoo dhowr goor aqriyeyna waxaan idhi kitaabkiisa kuma yaallo waa ajuubiga bashariga sidiisaba inaan dhambiil laga waayin bay daliil u tahay marka taa waa ku baraarujin lahaa midda labaadi wixii hore xalay wax masaa'il asaasiya ku saabsan bay ahaayeen laakiin kitaabka waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo muraaxado yar oo fanni ah baa kitaabka ka maqan kutubta waxaa ku taqiineen masaa'ilka uu ka hadlayo inuu mas'alo walbaba hal mar ka hadloo meel isugu geeyo maalib kitaabkiisa ma tartiibinin masalada uu ka hadlayana hadalkiisa meel kuma ururinin waxaad arkaysaa masale saddex jeer saddex meeloodoo kala duwan uu ku soo celiyey masaladu laba jeer soo celiyey mas'alo laba juz oo islahayd oo hadal uu isagu yidhi iyo halkii uu ka soo qaatay oo kitaabka bilowgiisiiyo dhammaadkiisa ku kala yaalla saa darteed innagu insha allahu tacaala markaan masaa'ilka sidaasa marno mas'alada meelaha kale uu kaga hadlayna waan tilmaami doonaa masalada aasaaskeeda iyo nuxurkeedana halka horaan kaga hadli doonaa markaan gadaal tagno meesha uu ku soo celiyana dibba horaan u soo wareejin doonaa oo halkaasaan kaga soo hadlalla hadalladaan dhihi doonaa tusaale ahaan haddaan soo qaato mas'alada koowaad ee kitaabka ah wuxuu kaga hadlay waxa la yidhaha alislaam iyo sunna islaamka iyo sunnadu maxay kala yihiin ma kala maarmaan mise ma kala maarmaan sheekhu hadalka uu yidhi laftiisa buu kitaabka dawayaaqadiisa wax yarba buu kitaab ka dhiman karay buu hadalkii laftiisa ka soo guuriyey bishr ibni xaaris inuu hadalkaa yidhi alislaamu huwa sunnatu inuu yidhi buu ka soo guuriyey mar kitaabka dhexdiisa uu marayana islaamka iyo sunnadu say isu fasirayaan iyo hadalka halkan uu ku yidhi sharaxiisii iyo wejka uu leeyahay buu kitaabka meel dhexdiisa aana kaga hadlay marka waxay ku haboonay saddexdaas markuu ereyga yidhaahdo in la keeno hadalka bishr xaaris la keeno kadibna sharaxa uu ka bixiyey mas'alada mualifka oo dhexda uu ku sheegayna uu daba dhigoo sheegay ahayd sida haboonada tartiibku ay macluumada mas'alada ku saabsan ay ku dhammaystirmi lahayd waxaa ka mid ah aلsunaةu wاljamacatu ama tafsiir اljamacati buu fasirayey ahlusunna wاljamaca markii la yidhahdo uu fasiray laba meelood oo midna bartamaha kitaabka ay tahay midna ay horaanta kitaabka soo xigto huu laba mas'alada labada darafee ay lahayd buu kala geeyey waxay qasbaysaa marka marka mid laga hadlayo kii kalena in la soo guriyo lahaa halkaana wuxuu ku dhihi doonaa sidaa macnihii saasuu su dhammaystiraya alimaan bilqadaa walqadar baa ka mida masaa'ilka uu qaybqaybiyey alimaan bicadaabi alqabri baa ka mida iyo masaa'il doora insha allahu tacaala mas'alo waliba markaan u tagno aan soo ur uruurin doono sababaha keena mas'aladu inaanay urursanayn labaa ka mida inta mashuurka aan aqaano kutubta ahlulcilmiga kitaab aan tartiibsanayn haddii la arko badanaa laba sabab baa mid ah midda koobaad culimmadu waxay yaqaanaan waxa la yidhahdo altaswiidu watabyiidu kitaabka marka hore in la qoro qalin mugdiga waxa la yidhaahdo oo marka hore uu dhammaystiro marka uu dhammaystira kadibna tabyiid in dib loo qoro la kala caddeeyo marka haddaba mas'alada ninka markuu ka hadlayo masalaa ku soo dhacaysa meelay munaasabad la leedahay markaasuu kaga hadlay laakiin meelay meel kale kaga habbooneyd marka wuxuu leeyahay macluumadan hadda yoonan madaxaaga ka bixine dabarta qor marka uu qoro kadib buu dib ugu soo laabtaa kitaabka markuu aqriyo intaas lahayd isaraacida haddaba waxaa dhacday mualifku markuu marka hore qoro inuu geeriyoy waa jali ku timaado kitaabkiina dadka gacantooda uu soo gaaro oo macluumadii oon midaysnayna meelo kala duwan ku kala jirta aad aragto kutubta culimmada saasoo kale lagu tilmaamo waxaa ka mid ah bidaayat murshin bidaayat lmujtahid wa nihaayat lmuqtasid isagoon markii labaad ku noqonin buu ka jareeday raximah ullahu tacaala waxaa arrintaa aad loogu tilmaama loogu ekeysiiya kitaabu liimaan ibni taymiya waxaa arkaysa hal mas'ala oo afar shan jeer soo noqotay haddii laysku ururiyaay macluumadii aan dhammaystirnaan lahayd maadaama macluumadii aynan aad u tartiibsanayn macluumo aad u qiimo badanoo xoog badanna kitaabka ku jirto yaa aalibka mubtadica kitaabuliimaan wax ka faa'iiday qabato ama macluumo dhammaystiran uu marar badan ka qaata ay ku adkaanaysa sababtoo maadadii baan urursanayn kan waa iimaanka gaarka loo taabacay laakiin al iimaan alawsat oo majmuuc alfataawa ku dhex jira ilaa xad waxbuu ka bedelan yahay calaa kulli xaal taasi waa sababka koowaad in markii dambe kala shaandhayntiiyo dib u qoritaanka aanu ku samaynin wax keena wey waxay dhahdaan waxaa labaadoo keena in ninka mu'alifkii raximah ullahu tacaala marka uu kitaabka qorayaba uu cashirku yeelis yahay oo hadda mas'alada uu yeelinaya ardadii qoratay inta laysku ururiyay kitaabkii sidaa suuqa ku galo waxay dhahdaan waxaa ka mid a qaybta sidaa ku dhacday muqadimatu musalax fii mustalax alxadiid abwaab islahayd baa laba meelood ku kala taalla mas'alo baab ku habboonayd baa mas'alo kale ku dhex jirta waxay dhahdeen sababtu cashir cashirkuu yeeli jiray markaasay mas'alo ka soo dhexgeli jirto uu ku dari jiray marka uu ku dara haddaba kitaabkii ardayda ay qarteen sidiiba akhtaaru dunya iyo geesada loola kala dhoofay haddaba abwaabti isma laha kutubta badan ee laga alifay misalax muqadimadiisana qaybo badan baa horudhaca ku tilmaamay inuusan tartiibinin abwaabta ilaha islaha israacinin sababtoo casharcashir buu u yeerin jiray cashir buu soo diyaarin uu yeerin cashir kaluu diyaarin laba cashir baabbuu diyaariyey mid baan dhammaystirnayn kii dhammaystirnaabuu soo hormarin kanaan dhammaystirna in lasoo hormariyo ahayd abwaabta saasoo kaleeta noqota sababkaana wuu keenaa fii kutubi ahlilcilmi raxmatullah intaana garanaya labada sababbaa ugu mashuursan intaas wixii hore dhaciyo arar ahaa haddaan kaga gudbo waxaan u gudbaynaa hadda kitaabka oo mualifku raximah allahu tacaala uu ku bilaabay xamdiga ilaahay oo wuxuu yihi alxamdu lilaahi aladii hadaana lilislaam wamana calayna bihi وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط افتتاح يقول من برتوى حديث ده وحي خطبة دعاء خطبة الحاجة لبيه سري معها خطبة الحاجة دعاء لبيه سري معها انت أروى أنا كي هل يلا كتابه رسائل ولا مركز لغرها كتبت المتقدمين في خطبة الحاجة كفر فرتيمان عرب kasoo bilaawi bukhaariga saxiixiisa iyo muslim saxiixooda afarta sunankaa soo mar inta masa musnadka musnadu axmed iyo tayaaliisiya soo mar sunanka kalen afarta xaynee bayhaqi iyo daara qutni iyo daarimi iyo soo mar kutubta macaajimta tabaraani iyo mustadrak ulxaakim sii wada mar kutub alxadiid kutub ulfiqhi mar kutub ultafsiir mar kutub ulcaqiida u tag kutubta mashaahiirtiihi ikhtisaar iyo gaabin ay culimmadu raadinayaan darteed baan filayaa waa hubaa ma dhihi karo laakiin saan filayan qiyaasayo iyagoon u arkaynin inay wax ka tegitaankeedu ay xataa karaahiyo tahay inay gaarayso bay aad naadir u tahay ila ay noqotay in la weydiiyo ka shacrati albaydaa fi jildi thawri alaswad wax khudbat ulxaaja ku furfurtay baa sidaa naadir u ah sidaa qasadka culimadii kale sidaa ay mareen u banaayeen buu xamdiga ilaahi isaga furfurtay cumuuman xamdiga ilahi in kutubta lagu bilaabo in hadalka lagu bilaabo in khudbada lagu bilaabo in ducada lagu bilaabaayo waa sunnada nabiga calayhi isalaatu wasalaam qowlan wa camalan amaa camalan khudbadiisi iyo khutabkiisa iyo hadalkiisa marka laga hadlayo afna xamid allaha wa afnaa calayhi baaadu badan in lagu yidhaahdo waa camalka wa amaa qowlan fa xadiidkii muslim warinaya fii saxiixi kulli khudbatin laysa fiiha tashahudun hiya kaladi ljadma gacan go-an bay lamid tahay waxbaa ka maqan inkastoo xadiidka kaga siicaday aad loo dariishadaayey waanu sugnanayna saxiib kulli amrin jibaarin la yidhahdo calaa kulli xaal xamdigeeda han xalba lagu bilaabaayey arrin habboonee mudan weeye alxamdu lilaahi allah mahad leh alladii allihii hadaana lilislaami nagu hadiyeeyey wamana calaynaa nagu galabaystay bihi bilislaami waliimaan islaamku nagu galabaystay inaanu hogaansano oo jidkiisa raacno daahirkayaga iyo insha allahu tacaala baatinkayagaba allahaasaa mahad iska leh haddaba wuxuu ku tilmaamay wamana bi calaynaa bihi nagu gallabaystay inagu codka aan qorannay iyo danadaan geysanay iyo waxaan ku soo gabannoon ku iibsannay iimaankana lagu hanuuniyey ma jiraan waa biduuni muqaabil baa lagu siiyey adoon waxba kala bixin waana waxaad hesho dunida inta aad ku nooshay waxaa ugu qaalisan baa minnatan wa fadlan min allaahi haddaba iimaankiiyo islaamnimada laysku hanuuniyo in ilaahay ku hanuuniyo dadka qur-aankiisaa loonagu sheegay ahluljannahuna ay dhihi doonaan alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah islaamnimadu inay gallad eebba nagu leeyahay tahayna qur-aankaa lagu tilmaamay iyana yaminuuna calayka an aslamuu qul laa taminuu calaya islaamakum bal illaahu yaminu calaykum an hadaakum liliimaani ilaahay baa idinku gallad sheeganaya oo idinku gallabaysanaya gallad iyo abaal idinku leh inuu idinku hanuuniyo islaamka wa akhrajanaa na soo saaray fii khayri ummatin ummaddii ugu khayr badnayd ummadihii la soo saaray waa aayaddii kale suurata ali cimraan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi sifaadkii aan ku mudanayna la sheegay oo de sifaadkii haddaan ka tagnaay saannu sifadii u qaadanayno waxyaabihii laynagu xiree sababta loonooga dhigo marka loonaga waayo saan khayru ummatin u noqonaynaayo waa mas'alo si aari ka taagan tahay laakiin cumuumka ummadda قيب صفاتك ولا تلغى واي مايو أحاديث الطائفة المنصورة كذهب دون إن شاء الله تعالى فنسأله الله يحمد بسرنا التوفيق إن موافته لما يحب ويرضى وحو تعليها ويرهالك يهي والحفظ إن نغو حفظه نغو إلاليه نغو الداريه مما يكره ويسخط وحا المعيه أنا وعرنيه وحا أنا دوني من ama ugac ka caranayo samiintiisa ilaahi subxaana watacaala inaga badbaadiyana waa weydiisanaynaa sideedaba camalka saalixa waxaa lagu sameeyaa tawfiiqda ilaahay xumaatada iyo dunuubta iyo macaasidana waxaa lagaga dheeraadaa tawfiiq iyo hidaayo ilaahiyaa lagaga dheeraadaaye qof isaga sulto iyo awood uu leeyahay xuke iyo xumaato kaga dheeraan kara wanaagna ku samayn kara ma laha wamaa tawfiiqii ila billaah waafajintaydu alla unbayda ka timidba waxaan iskala imid maaha halkana wuxuu kuu tilmaamayaa qofka muslimkii markaad camalka saalixa aad samayso waxaad u baahan tahay inta aadan ku faanin oo aadan waxweyn iskula moodin in lagu waafajiyeybaa baa shukrigeedii lagaa rabaa ilaahna uga mahad celiso kadib wuxuu yidhi kitaabkii uu bilaabay mas'alada koowaad wuxuu kaga hadlay waxa la yidhahdaa alsunnatu waalislaam islaam iyo sunno maxaa yeelay calaaqada ama xiriirka ka dhaxeeya isu imaatin iyo kala tag wuxuu yidhi dhegeysi iclamuu ogaada ana alislaama islaamku huwa sunnatu sunnada wey wa sunnatu sunnaduna hiya alislaamu islaamka wey walaa yaquumu axaduhumaa midkoodu ma istaago ilaa bilaakhari ka kale inuu cuskado oo uu ku tiirsado maahane keligii ma taagnaan karo hadalka mualifku wuxuu ka soo guurin doonaa kitaabka dabayaaqadiisu wuxuu kaga soo guurin doonaa nin la yidhaahda bishr bn alxaaris oo ka mid ahaa raggi aymadii hore xoogay zuhdigiiyo waraca iyo taqwada lagu tilmaami jiray oo waxa uu leeyahay faqaraadka kitaabka ugu dambeeya qaybo ka mida wa qaala bishr bn alxaarisi alislaamu huwa sunnatu wa sunnatu hiya alislaamu islaamku waa sunnada sunnadana waa islaamka muxuu uga jeedaa mualifka daba eraygan waxaan u baahannahay saddex arrimood inaan tilmaano sunna maxaa la yidhaahdaa islaam macnihiisa muxuu yahay kadibna isku xirmaanta ka dhaxaysa uu sheegay sheekhu maxay tahay asunna erayga la yidhaahdaay kama hadlayna sidii annagoo luqawiyiin iyo luqa maxaa lagu yidhaahdaa ka hadli mayno asunna waxaa la yidhahdaa ka hadli mayno annagoo fuqaha ah oo kutubul fiqhiga abwaabteedii joognoo farad iyo sunno qaybinayna hadda ma joogno kutubu usuululfiqhi ma joognooo sunnada iyo manduubka iyo mustaxabka iyo maxaa u dhexeeya fawaariqoodii iyo waajibka iyo tacriifaadkoodii ma garayno oo kama hadlayno waxaan joognaa kitaab min kutubilcaqiida ka mid a kitaab kitaabulcaqiida ka mid ahaabaa waxa uu leeyahay assunnatu isticmaalay haddaba ereyga assunnatu fii kutubilcaqiida marka la isticmaalayo laba labadaba waa looga jeedaa in looga jeedaa wixii aahaarta nabiga ka timid oo dhan calayhi salaatu wasalaam oo tacriifkii ahlulxadiidi fii musطalaxihim ay u isticmaaleen in looga jeedo saa darteed baa imaamu axmed iyo rag lamida waxaa laga hayaa assunnatu cindana aahaaru rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam sunna annagu waxaanu u naqaanaa aahaartii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo guuriyey ama qowlkiisii ha noqdo ama ficilkiisii ha noqdo ama ha noqdo taqriirkiisii wixii uu sugay ha noqdo ama sifaadkiisii ha noqdo laga sheekeynayey labadii qaybood ee abuurkiisa iyo qaabku u abuuray ilaahu abuuray iyo qaabkii dabeecadiisa ah ee uu dhaqmi jiray alkhalqiyati wlkhuluqiya alkhilqiyati waalkhuluqiyati la yidhahdo waana ti mualifku raximahullah tacaala marar badan uu isticmaali doono mar macnaha guud baa loo isticmaalaa mar macno yarga khaasa u isticmaalanoo sunnada qaar ka midaho masaa'ilka markaa dadka lagu tilmaamayo ahlulbidaca inay yihiin ay khilaafeen baa waxay yidhaahdeen wasunnatu kada ama masale fiqhiya ha noqoto ama masale ictiqaadiya ha noqoto oo ereygaas si gaara markay masalada kaleen khilaafku ka jirin ama ahlulbidac inay khilaafaan ayna mashhuur ku ahayn markay joogaan wasunnatu ku dhihi maayaan waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo shayga intuu sheega xaqun weeye laakiin marka uu soo maro masalada ay qolo ku yar sibqadeen buu wuxuu rabaa bidca wasunna muqaabila albidca in la isticmaalo oo bidcaduna in waxaan diin ahaynoo diin laga dhiga ay noqoto sideeba nahyi can ilbidaci markaan maraynaan ka hadli doono insha allahu tacaala sunnaduna ay tahay jidkii xaqa ahaayoo lagu toosnaado sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam kadib saxaabadiisii iyo salafkii wanaagsanaa laga soo gaaray jidkooda la qaado ee asunatu kadaa baa lagu dhihi labada isticmaalba waa la isticmaalaa marna waa isticmaal guud oo aafaarta nabiga o dhan loo isticmaalayo marna waa isticmaal khaas oo masaa'ilkii ahlulbidaca nimankii ay khilaafeen sunna muqaabilolbidaca ah loo isticmaalay oo loola jeeda wey mualifku labadaba kitaabkiisa inta uu ku jiro waa uu isticmaalay lafdiga islaam la yidhaahdaaye waa iska hogaansan ilaahay loo hogaansamo asalku waa lafdu lislaami islaam ilaahay loo hogaansado wameeye daahiran wa baatinan inta muuqatay inta qarsoonba qalbigaaga iyo uurkaagana aad ka hogaansanta iyo caqiidadaada daakhilka ah iyo qalbigaaga camalkiisa qowlkaada iyo dhaqankaagana aad ka hogaansanta weeye aasaas ahaan islaamka ilahay ma kule madiina cind allahi lislaam hogaansan daahir keliya looma jeedo marka laleeyahay nin yartoo hayra lislaami diinan falan yuqbala minhu looma jeedo hogaankaysan ka daahirka keliya looma jeedo baadan wa baatinan baa loo jeedaa laakiin adigu markaad qofka ku ilaaqayso lafdul kelimatu lislaam aad ku ilaaqayso maadaama ilaahay sulto iyo awood aanu kuu siinin aad waxa qalbigiisa iyo daakhilkiisa ku jira ku taalacato inuu hogaansamo iyo in kale bay waxaad ula jeedi kartaa oo keliya hogaansanka daahirka camalka iyo jawaarixdiisa iyo qowlkiisa inta uu hogaansamayo islaam ku ilaaqi kartaa walidaalika markaad muslimaya qofka tiraahda adigu waxaad ula jeedi kartaa oo keliya wixii aan nas gaara ku soo aroorin daahir iyo baatin ba inuu hogaansamiyo aan daliil loo haynin inuu daahirka hogaansamay baad ula jeedi kartaa innagana waxaan ku ilaaqi karnaa acmaalulislaam bula yimid oo muslim weeye qofkii daahirka aan ka aragno laakiin islaamku xaqiiqiya asal ahaan macnaha loola jeedaaye waa daahiran waa baatinan qofkii aan baatinan iyo guwa ahaa oo uurka ku hogaansamin ilaahay agtiisa muslimka ma aha innaga agteenna maadaama aanan baatinka iyo waxa qarsoon ogeyn muslim ba aana ku xukunne ilaahay agtiisa muslimka ma aha saa darteed baa magac gaara isna loo bixiyo munaafiq weeye munaafiqu xaqiiqatan muslim maho maba rumaysnaba diinta salaadan uu tukanayana waa un foorfoorowsadaye maba rumaysna ilahna uguma dhowaanayo salaada ilaah loogu dhowaanina arkaanta salaada waxaa kamida niyatu sooma innaga ma ognuu tukada waxaan oleanahay niyadiina la yimid baynaan ogaan karin laakiin ninkaan ogaana niyadiisa la iman ama niyo lama iman nin yidhahda maxaan dhahayna maxamaada tukani sooma ninkii salaadbu ka soo baxa ku yidhahda in ilahay darteeda ma jeedin salaada ayagaa saxiibniyaadi maya laakiin salaaddii uu tukaya waxaad u leedahay ilaa aad ariiq ku ogaato hesho waana ogeyn marka waxaanu ka soo qaadaynaa ninkaa daahiran hogaansamay baatinkiisa ilaahay bay u taallaa isaga rabbigiiba ka dhaxaysaa haddaba lafdul islaam waxaa uga jeedaa mualifku halkan raximah allahu tacaala islaamka oo loo hogaansamo daahiran wa baatinan macnii asalkaa haddaba laba arrimood masalada saddexaad aan ka hadlaynaa waxay tahay walaa yaquumu axaduhumaa ilaa bilaakhiri ilaa bilaakhari midba midka kale kama maarmo hadduu qofku yidhahdo muslim baa noqon sunnadii nebi maxamed iyo hadyigiisiina raaci maayo wax suuragala maaha aniga muslim baa noqon sunnaduna agtayda diin kama aha macnaheedu aragkaasi waxyaaba badan buu xambaarsan yahay diinta seed ugu dhaqmibaa iman salaaddii tukan lagu jiray seeduu tukan qur-aan afaray shanta salaadood waktigay soo galaan iyo waktigay baxaan qur-aanku ma sheegin bisha ramadaan markaad soomayso bisha ramadaan soom baa lagu yidhi qur-aanka xilligay soo suxuurtii waa laguu sheegay afurkiina waa laguu sheegay waxyaaba buriyaa jira shuruud buu leeyahay ay niyadii ka mid tahay qur-aanku kuugu sheegin sakadii xoolahaad ka bixinaysa noocoodii iyo inta markay gaaraan sako lagaa rabo iyo waxa aad ka bixin miqdaarkiisa dartiisa qur-aanku kuuma sheegin xajba xaj aad baa lagu yidhi laakiin saa xaji iyo tafaasiishooda faahfaahintooda laguma sheegin bal seed diintii ugu hogaansan iyo diintii ugu dhaqmo oo muslim daahirkii xataa kaga dhaqmo noqon daahir ba haddaan ka soo qaadno haddii aad tidhaahdo sunnada nabiga halkaa iga dhig talow taasi ma dhici kartaba ina yidhahdaan haa weliba suuqay ka buuxdaa waagi hore way inaga fogeyde weliba soomaalida way soo dhex gashay niman yidhahda annagu qur-aankaanu qaadanoo sunnada ma rabno sunnadan ilaahay ku caabudi maynaa soo baxay waagi hore bakistaan iyo hindiye iyo meelahaasa lagu sheegi jiray hadda adduunka hal tuula markuu noqdo oo telefoon iyo jaamacad iyo internet la islu yimid waxaan aragnay dad soomaaliyeed oo diidan sunnada waan arkay sunnada diidan qadiyadda haddana islaamkii kuma dhaqmi kartid adoon sunnada nabiga raacin calayh isalaatu wasalaam laba mid baad yeeli in diin adigu aad saabti doonto iyo sidai adiga kula noqoto iska jigaysato oo jidkii nabi maxamed ka leexato waa hadaa kufrun waad gaalooday diinta waad ka baxday iyo diintii inaad raacdo oo nabi maxamed jidkiisii raacdo alayh sala salaam wuxuu intaa ka soo haray waa si inaad caddaysatoo tidhahda aniga muslim bemiya ma rumaysni kawa la yaqaana laakiin magaca muslim baan sheegan nabi maxamedna raaci maayo wax jira maaha saa darteed wuxuu yidhi wasunnatu hiya alislaam islaamka usoo gubxa masalo kalena kusoo noqo sunnada nabiga markuu diido anigu raaci maayo yidhaahdo oo ilahay buu yidhi waanzalnaa ilayka dikra litabayina linnaasi maa nuzila ilayhi ilahay buu laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana ilahay buu yidhi wamaa aataakum min rasuuli fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu waa nabigay ku dayda ruuxii idinla yimaada raaca wuxuu idinka reebana ka hara markii sidaa la yidhi adiguna aad tidhahda nabiga raaci maayo su-aal baa iman inuu qur-aanka waad ogoshahaye sunnada nabiga maxaad ku diidan tahay warka nabigan aad kula qiimo weynayso maaha sunnada nabiga haddaad inkirto warkiisa qiimo kula yeelan waaye ka warran nabinimada sheegteen ee nabi maxamed nabinimadiisa inaad durtay keeni nabi maxamed haddaad durtana maxaa soo haray islaamnima haday taal ma dhici kartaa inaad tidhaahda ninkan waan jeclahay oo waa runley oo wax fiican buu sameeyaa wuxuu sameeyo dhanna kuma qanacsan iyo wuxuu yidhaahdo dhan iga daa iga daadego aba labadaa bisu kon kartaa waan rumaysnay nabi maxamed waa nabi ilaahay wamaa yantiqu cani ilhawaa in ilaa waxyu yuuxaa baan rumaysnahay wuxuu sheegoo xaq weeye wuxuu xaq buu ku dhaqmi jiray diin xaquuna soo gaarsiiyey laakiin warkiisa qaadan maayo falkiisana raaci maayo wuxuu ilaahay ku caawini jireen ilahay ugu dhawaan maayo waana nabiga lagu soo diray agalada bisu keeni kartaa hata sunnada nabigana yeeli maayo islaamkii uu la yimidna waan qaadan waa laba aan isqaadan karin halkaa marka ay joogtay kare oo qofku ka warwareegayey nabi maxamed aniga rasuulka ilaahay weeya waan golahay u lahaa waxaad isleedahay iyadoo ay gaalnimo tahay waxaa la yidhi bacdu shari ahwan min bacdin sooma dhibaataday kala weyn tahay waxaa soo baxayba qolada laa ilaaha ila allaahu oo muslimiin baa nahay maxamed rasul kadaawi kuri maxamed rasul shirki wey soomaaliwanama fogeen waagi hore soomaali way soo galeen adigu ku sheegi maayo magaciise internetka websaytyo soomaaliya ku qorayaan oo qur-aankaan rumaysana way doodayaane tawxiidku waa laa ilaaha illa allahu kariim maxamed rasul laga reebale kii hore raadkii ka dhashay wey ida kii hore markuu warkiisoo dhan qaadan maayo soo waxa kusoo xigay maahayn meeqoox kasli fallaagooda kasii xagjirtoode isagoo laftiisa magaciisana lagu dara tawxiidka maaha haddaa tiraa laa ilaaha ila allaahu maxamedun rasuullah mushrik baa tahay way kuleeyihin waa qolo soo baxdayo soomaali saa rumaysan naanu waan arkay marka qaarkood waxaa alxamdulilah usii jiray ilaahay naftiisa kuwa idinma keen laakiin meelaha galbeedkaa ninkii taga mid dileeloo loo ku jira waxaa qabiilo kulmi arrintaasaa laga dagaalamayaa nabiguna islaamka iyo sunnadiisa calayhi salaatu wasalaam in la kala reebo uu ka digay oo wuxuu yidhi yaanan ogaamininay soo gaarin mid idinkeedin ka mid ah oo sariirta saa ugu dangiida oo madaxa saa u tiirsaday oo loo keenay amar aan anugu amray ama sunnaan iga sugnaatay oo intinsaa u fiiriyo yidhaahda maa wajadnaa fii kitaab illahi akhadnaa qur-aanka waxaan ka hella waanu qaadan wax kala yeeli mayna annaga saasuu nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam laakiin qoladan qur-aanka keliyaan qaadanaynaana waxay soo bilowdeen tilmaanaa qiyaas ahaan qarnigii sagaalaad ee hijrada qarnigii tobnaad meelahaas intaan arkay kitaabka u horreeyoo laga qorayna waa kitaabka imaamu suyuuti raxmat ullaahi calayhi uu qoree ee la yidhaahdo miftaaxu ljanna fi lixtijaaj bisunna masalada halkaasu ku tilmaamay marka waxaa muslim sheeganaya qolo diida nabi maxamed ay ku daraan waxaa muslim sheeganaya qolo aataarta nabiga inay raacaan diidan arrintu saa inuu uga jeedo mu'alifku walaa yaquumu axaduhuma ilaa bilaakhiri saa inuu uga jeedo buu meel kaleo kitaabkiisa ka mida ku sharxay oo uu ku faahfaahiyey dhegayso waxau yidhi marka isagaa sharxay laakiin hadalkuusan meel isugu keenin wuxuu yidhi waidaa samicta arajula yatcanu cala alaahaari walaa yaqbaluha aw yunkiru shaya min akhbaari rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء القول والمذهب وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار فإن القرآن إلى السنة أحوج منه من السنة والقرآن هكذا سوف تشرحي إسلامك والسنة إننا كرم مارمي كريم يريد وإذا سمعت الرجل هذا مقشمين يطعن على الآثار آثار كدرية لقد أمريكا بابا جاران لقد دوناي أن أنا هيدين سوكوه وحين هذا تمين سنة النبي الدرية وأنا أقبلني أما قيد إخبارت النبي كما عشان دير يجيل ما يلا هبدي أنا ركته نكا إسلامي نبي زتوه لكا قلوه يهاهم يسن من مسلمية سوانين مذهب كيسي يأريد سبا آذي فرحي يوقع دربيني hadalkan ujeedadiisa iyo nuxurkiisuna waxaa weeyaan buu yidhi inuu rasuulka ilaahay diro iyo saxaabaduu rabaa arrintaasna waxa islaamnimo aynan ula suurogeli karin annagu ilaahay waxaan ku aqoonsannay oon rasuulka ilaahay ku aqoonsannay sallallahu alayh ali wasalam oon qur-aanka ku aqoonsannay oon khayrka iyo sharka ku kala ogaanay oon aakhiro iyo adduunba ku kala ogaanay aasaarta iyo sunnada nabiga raaciddeeda iyo qaadashadeeda haddii aan la qaadanin ilaahay lama yaqaan oo rasuulkiisa lama yaqaan oo qur-aan lama yaqaan oo khayr iyo shar lama yaqaan oo aakhare adduun lama kala yaqaan aakhare inay jirto iyo tafaasiisha iyo faahfaahinteeda tanaa ku garatay haddaba wuxuu ku leeyahay misaalimooda haddaba wuxuu ku leeyahay haddiiba sunnada aadin jirto intaasoo dhan kala garan maysa intaasoo dhan haddaad kala garan weydana way dhamaatay arrin arrin dhamaatay wey arrinta haddaad kala garan weydana haddaad kala garan weydadan idinaha aqoonin oodan nabi aqoonin rasuulka sal alay wasalam oodan qur-aan aqoonin hadda waxaad sheegaysaa waxba ka jiray saa darteed kadib wuxuu yidhi faina alqur'aana qur'aankaa ila sunnati axwaju sunnada u baahi badan min asunnati ila alqur'aan seedaba sunnada inteen leed bay qur-aanka u baahan tahay qur-aankus inteen leed buu sunnada u baahan yahay wuxuu baahida qur-aanku sunnada u baahan yahay baa ka badan baahida sunnada nabigu ay qur-aanka u baahan tahay hadalkaana marka halka tagan agu tegi doonaaye waa hadal ragga taabiciinta qaar ka mid ah la wariyey raximahum allahu tacaala wa radia canhum sida maktuur iyo rag la mida baa laga soo guuriyey intaa waxaan filayaa waxaan ka ogaanay ereygan waxa looga jeedo ana alislaama huwa aclamuu ogaada ana alislaama huwa sunnatu wey wa sunnati hiya alislaam haddaba sunnada ereygan waxaynu leenahay aahaartii nabiga duuduub ahaan baa looga jeedaa hadalka mualifku uu yidhaahdaba isagu wuxuu ahaa culimmadii qarnigii saddexaad iyo afraad qolada sunnada diidanee tooska u diidanee qur-aanka keliya aad rumaysannahay lehna waxaan nidhi aad intay u soo baxeen waxay bilaabatay intaan la xasuusta qarnigii tobnaad isaga xilligaas mas'aladan saa inuu u tilmaamo aahaar inkiree keena maxaa keenay qolo si kale u diidan waa jirtay oo baraka beelayowa oo baab gaala mualifku kaga hadli doonoo jahmiye la yidhahdaa jirtay mino waxaa jira yidhaahda rag badan oo afaab min min kibaari alculamaai wa afaadilihimna ay madhabkooda ku sibqadeen niman yidhi waxaa jira adiladu waa laba qaybood aladila alnaqliya waaladila alcaqliya adiladu waa naqli oo kitaabka iyo sunnada iyo ijmaca iyo sahafaarka saxaabada qayb weeye qaybna waa caqliga bini aadamku iyo qawaacidda mantiqa iyo falsafadda gariiga laga keenay waxa ay keenayso qaabka loo fikiro oo xujajkeeda dhowrka qaybood la yidhaahdo alxujaj alburhaaniya iyo alxujaj alkhataabiya iyo alxujaj alfulaaniya fulaaniya oo ku aasaasan waxay falsafada u bixiyeen almaquulaat alcashara tobanka mas'alo aasaasay u tahay marka la siyaaqaynayaa maquulaat alcashara laysku soo uroriyana ay yidhaahdeen waxa ugu xoog badani waa inaad keentay muqadima alkubraa iyo muqadima suqraa yaa natiija inaad keentay wayo la yidhahdo nimanka waa nimankii xilliga sheekha ka hor uu maro badan tilmaami doonee dowladda hogaanka intay lugta ku martay maamuun raggiisii uu daartii daarulxikma u bixiyey oo xaqiiqatan daarusafaaha weeye cilmigii yuunaan carabiga laga dhigay markaase waxay yidhahdeen adiladu waa laba qaybood adila alcaqliya caqliga laga keenaya gariiga madhabka madaahibtii gariigii hore ee wasaniyiinta ahaa ee ka soo jeeda nimankii hore aflatoon iyo aristo iyo soqraat iyo buqraat iyo ragii labibtooda kutubtooda oo kutubtii ka dambeysay laga qoro la carabeeyiyo ashifaa libni sina iyo kuwan ka dambeeyey ilaa soo mar kitaabkan hadda qoray cabdiraxmaan xabanaka almidaani dawaabit macrifa la yidhahda soo gaar marna waa fanniga qawaacidiisa waxay yidhahdeen adiladaasi adila naqriyo kitaab iyo sunna ijmaaci danni bay faa'iidaysaaya wax yaqiin la yidhaahdo cagta maba saartaba masaladaasi adila naqriyo dhan inay faa'iidaysa danni keliya rag badan baa ku sibqadayoo allah u dambi dhaafee abu isxaaq shaatili ay ka mid yihiin baa ku sibqaday oo xogay adila alcaqdi waxay masaladaa waxaa bilcan caqligana waxay dhaheen wax yaqiin oo la hubuu faa'iideeya saa darteed baa qaacido waxaa laynoo dejiyey usuul lfiqhiga iyo kutub badan mustalax iyo atacaarud wa tarjiix markaad maraysa soo wada gasho la yidhaahdo idaa tacaarada alqaciyu waldaniyu dani iyo qaci hadday iska hor yimaadaan maxaa la hormarin alqaciyu baa la hormarin masalada naqligoo dhan dani buu faa'iideeyaa waxaa lagu soo bilaabay markii hore ilaa wax walba yaryar bay ku bilaabataa meelifkadasagdane bidcadu in yar bay ku aasaasantaa buu dhihi doonaa marka dhammaan way soo ballaarataa oo geedaga way mid noqotaa waxay ku bilaabatay akhbaar ilaxaad kadibna kitaab iyo sunna oo dhan bay gashay waxay yidhahdeen annagu diintayada iyo waxa yaqiinta u baahan oo ilaahay iyo sifaadkiisa ah sunnadiiyo kitaabku waxay faa'iideeyaan danni waraan la hubin weeye caqliga iyo qawaaciddiisa iyo baraahiintiisana waxay faa'iidaysaa yaqiin la hubo ilaahayna wuxuu ihi ina danna laa yugnii min alxaqi shay-an danni iyo malax xaq waxuu tilmaamo lama arko kitaab iyo sunnada danni bay tilmaamaanoo xaq ma faa'iideeyaan laakiin caqliga qawaacidda giriigu yaqiin iyo wax la hubay faa'iidaysaayo wixii caqiidiyo sifaat ilaahay iyadaanu ka qaadan isagaa ragga soo bilaabay u horreeyey waxaa ka mid ah abunudayl alcallaaf ninka la yidhahdo waa soo aasaaseen nabaan baa ka soo qaaday way soo socotay madalka muctasilada inkastoo labdooda callaaf waxaa ugu horreeyey camr ibnu cubayd nin la yidhahdo baa ugu horreeyey inkaaru sunan walaathaari dahabi raxima allahu tacaala fi misan اlictidaal isna wuxuu ka soo guuriyey alcuqayli fi ducafaa ilkabiir tarjamadii camr ibnu cubayd kabiir muctasila nimanka caqliga ayo waxa qaclaabiyiinta ahaa baa waxaa loo sheegay xadiidkii ibnu mascuud oo saxiixayn ku yidhi ina axadakum yujmacu khalquhu fii batni ummihi yaa sheegay buri acmash ayuu ka sheegay zayd ibni wahab ayuu ka soo sheegay ibn mascuud calqana udhexyaan maranaya calqana waxaan filaya oo calqana yaa u sheegay ibn mascuud oo mascuud yaa u sheegay nabiga oo nabiga ka maqan ilaahay waxay cabdi ibn cuud baa wuxuu yidhi walle tahay nin iga dhaadhaci maaniga haddana acmash oo warkaa sheegaya maqli lahaa lakadabtu beenaale baan ku dhihi lahaa buri beenaalaad wallahi musan zayd ibn wahab warka kuu sheegin haddaan ka maqli lahaa zayd ibn wahabka sheekhiisa oo sheegayana laqaactu bihi waxtaasoo kaleeta qalab baad sheegtay baan dhihi lahaa kama jira waxa sheegtay haddaan calqaba ka maqlana kama rumaysteen haddaan ibnu mascuud ka maqlo maasha maxaad samayn lahayd wey waxaan dhihi lahaa nabi maxamed kuguma dhicin haddaan nabi maxamed ka maqlana wii ilaahay kamaala maqal baan dhihi lahaa wy haddaan ilaahay ka maqlana waxaan dhihi lahaa wii sidaa addoomana gagamaala dhiganin waa camr ibnu cuud waqtigiisa ogow tarjamadiisa dacfooda kabril cuqayli ومنه الذهبي في ميزان الاعتدال كان أبو بلايا سويت الدبوت ده سنة النبي قال لي حتى إلى هذا كان مغلب الرمستان سوفت واحد انت رأي عقل وكهر من يسوي عقل وكهر بلد أخبار الله حد على ود العبي كيف النصوص طبعا بلا جريه لمن كاسع بقاع الفربان تسكت مكة إنكار السنة تسوي ويتشيري وقلبان مذهب كودا وباب العقيدة عقل بقى لقاتا النصوص لما قاته makaanis muctazila la yidhaahdo waa shaacirada iyo maaturidiyada iyo waxaasay ku salaysa in asaasahaan sooma kitaabka iyo sunnada waxaa ka xoog badan caqligaa ka xoog badan wey marka masalada mar kale aan usoo noqon doonaa jahliga markaan gaarnay laakiin waxaan uga jiraa sababta mas'aladan halka kitaabka ugu bilaabayba masaa'il diina laga hadli doonaaye kitaabka qolana si cad ugama hor imanine qolo horta sunnada ka hor timid aan warkooda qeexna meel kuxidno haddaan halkaa iska sugno labadaa tiir aynu sugno masaajidkan ku salaynayna warku waa caddaanaya masalada labaad wuxuu yidhi fa min asunnati sunnada haddaba waxaa kamida nabiga calayhi salatu salaam laga soo guuriyey lusuumu ljamaacati jamaacada muslimiinta in la laasimo oo la raaco oon laga harin faman raqiba qofkii naca can iljamaacati isku duumaanta iyo diinta ay isugu dugan yihiin muslimiintu oo wafaaraqahaa faaruqo oo ka baxoo dhan uga weecda ka dhexbaxay faqad khalaca wuxuu ka siibay qoortiisa wuxuu siibay ribqata alislaami islaamka xarigiisiibuu min cunuqihi qoortiisa ka siibay islaamku intuu qoorta ka siibay buu halkaa iska dhigay wa kaana wuxuu ahaaday daallan mudillan mid dhumsan ciddii raacdana dhiminayo wey halkan maalibku raxima allahu tacaala saddex mas'aluu ka hadlay masalada koowaadi waa lusuumu sunnati waljamaacati in laysamro oo laysku dhiirigeliyo oo isku duubnaantooda aayada qur-aanihi iyo axaadiis badan oo nabigaa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam aan rajaynayo in badan cashir iyo khudbadana ku maqasheen iyo wactasimuu bixablillaahi jamiican iyo diinta ilahi ilaa imaam albukhaari saxiixiisa alictisaamu bilkitaabi wasunnati baabkaa loogu talagalay in muslimiinta iyo jidkaa sunnada ah iyo ariiqaa sunnada la isugu duubnaa cilya diirkeed loo ahaan jiray oo salafku iyo saxaabadu ku tageen dariiqa in la qaado oo sunnada la laasimo jamaacadana mualifku hordhici maayo isagaa masalada soo socota ku fasiri doona wuxuuga jeedo masalada waa masalada koowaado nusuusta qur-aanku aad bay u badan tahay masalada labaadi waa in la iska reebo oo aanay wanaagsanayn qofka jamaacada muslimiinta inuu ka dhex baxo uu ka fallaagoobo oo keligii ka wacdo oo dhinac uga baxo hadday arrintaa dhalatana waxaa ka dhalanaysa qofka islaamka xarigga islaamka qoortiisa inuu ka siibay erayga maalibku isticmaalay waxay ka mid tahay miisaatu lkitaabi kitabka xagu ku fiican yihiin soo tilmaamay xalay oo ah alfaadii nusuusta ee nabiga ka sugnayd calayhi salaatu wasalaam marar badan iyo aafaarta isagoo ku dhihin waa xadiid iyo afar inuu eray ahaabuu isticmaalay eraygani waa xadiidka jamaacat min asaxaaba nabiga ay ka wariyeen minhum cali bn abi aalibin wa minhum abuu hurayrata wa minhum wa minhum ilaa ibnu ninka la ibn abi caasim susunna markuu wariyey xadiidkan qaar ka mida ku wariyey burwaad badaanoo saxaabada xadiidkan laga wariyey keene waxaa ka mida abuu darin baa ka mida alxaaris alashcari baa ka mida nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii jamaacada faaruqa faqad khalaca ribqata alislaami min cunuqihi riwaayadka qaarkood xataa yarjica ilaa kaga soo laabto bay qaarkood saxaabada ku wariyeen haddaba eraygan khalaca ribqata alislaami min cunuuqihi maxaa looga jeeda islaamka xarigiisii buu ka siibay qoortiisa ugu gaaloobayba oo qofkii jamaacada muslimiinta ka dhexbaxaba gaal diintii ka baxay buu noqon miyaa xadiidkan marka la fasirayo suruurka iyo qaabka culimmadu xadiidkan ay u baadeeyaan iyo qaabka ay u soo arooriyaan saddex tafsiirba way kaaga soo baxayaan in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa faman faaraqa aljamaacata waxaa looga jeedaa ninkii muslimiinta ka dhexbixi diintooda nacawey uridadii baa looga jeedaa madabka sidaasa waxaad ka dhadhamin kartaa ninka ibn abi caasim la yidhahdo kitaabu sunna baabka xadiidka misiku markuu warinayey abudar iyo ragga lamidka ihi wuxuu leeyay baabu dikri mufaaraqati aljamaaca kadib xadiidkanuu sheegay wuxuu dabadhigay xadiidka ibn mascuud laa yaxilu damu mri'in muslimin ila biixdaa alaain waxaa ka mid ahaa wataariku lidiinihi almufaariqu liljamacati xadiidkaana waxaa wey ninka diinta banaantooda ninka min badala diina faktigu wey riddadii haddii siyaaqa uu ku jira la eego iyo sida xadiidka ugu dabadhigoo saniica culammadu axaadiista ay isku fasiraan waxaa la dhihi karaa ama ka muuqan karta in lagu ku fasirayo riddo iyo diinta oo laga baxa ribqatalislaam marka loga jeedo lasiyamaa intaan arkay riwaayaadka xadiidkan faqad khalaca ribqata alislaami min cunuqihi mufaaraqatu ljamaaca ma ahane taacatu weliyi lamri jumladaa kuma jirto taasi waa tafsiir tafsiirka labaadoo culimmada qaarkood ay mareen baa wuxuu yahay xadiidka nimankii khawaarij ahaa baa looga jeedaa xadiidkan wuxuu ka hadlayaa nimankii khawaarijahaayuu nabigu yiri yamruquuna min alislaam ama min addiini dadka qaarkood kamaa yamruqu sahmu min aramiyati amana uu ku tilmaamay sharu lkhalqi waalkhariiqati inta ilaha abuurada ugu shar badan yihiin oo uu yiri lain adragtuhum la aqtulannahum qatla qatla caadin yaran qolada sii loo baabiyey ree caad yaran baan dam uga dhigay oo uu ku tilmaamay nabigu maxilli waxay soo bixi doonaan muslimiintu iskhilaafeeno kuwa ilaahay agtiisa ugu dhow oo xaqa ugu dhow baa mid ka dhigi doona xilliga cari soo dhow cari maayo oo culimada qaarkoodba iyadana kufriga riddo ay ku xukumeen oo masale khilaafiya ah وهذا أتكلم باب الخوارج لأنه مدنا إن شاء الله تعالى تفسير كاسنا وهكذا ريليسا وكم مقنية طريقة أمر إمام أبو داود رحمه الله تعالى وذكر وهو حديث كريم بابي باب في قتل الخوارج خوارج مج إلى غدوه مقاس حديث كابن الدرء وهو كان له من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه قوارته كلا بحيوه هذا خروجكي جماعة لا يبحبح كلية معها أو خروج عقيدة سيها أمضى في الدين اللي كنت أغنى عليه إيا على ضوابط مذهب المذهب الخوارجي ويقف خارج سوق النقد إن شاء الله تعالى سنك هذا الدين تسيسة بهذا يحاسب علماء قاركوضة التلمان واحتمال واردة وابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري أوائل كبداية في كتاب الفتن اقرأها الليل وحديث كان يوحيس كل مانيي منك إمام قبحة ومن خرج يدا من طاعة أنا نزع يدا من طاعة حديث هاي فمات مات ميتة جاهلية سنة جاهلية ودنتي حديث أمرك كان لي تفاصيل الدنيا وحاكمها إلا يتر ميتة جاهلية من قالوا أماها لكن ميتشبه سنة جاهلية إلى الإمام مطاعة وإلهي درك وغضن بيان وكي إلهي كوه دامين أي أنشرين ومن ولد عطافرا أي تهي بيهان في ليلة كل انتان ساس بركات حديث كاسو فسره لي تشبيه الجهة لو تشبهه له بيهان تهي وحاء أجيب أن يدفع كحرين يمري حتى